asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsono qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah munaasabadda xuska lix iyo labaatanka juun oo lagu qabtay magaalooyinka muqdisho iyo qaar ka mida gobollada dalka ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hambalyo ku aadan lix iyo labaatanka juun u diran dhammaan shacabka soomaaliyeed madaxweynihii hore ee soomaaliya oo shacabka soomaaliyeed la wadaagay dhambaal ku aadan xuska lixdan iyo laba guurada kasoo wareegatay maalmaha xuriyadda suudiin ka tirsan dowladda soomaaliya marti sharaf iyo qeybaha bulshada oo ka qayb galay xuska lix iyo labaatanka juun oo xal lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha somalilan oo ka hadlay khilaafka xukuumaddiisa kala dhexaysa xisbiyada mucaaradka ee somalilan hiro ku adeesan burcad badeednimo oo ku xirnaa dalka cumaan oo hadda dib lagu soo celiyay soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka juun laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan wararka ugu waaweyn ayaan ku bilaabeynah munaasabadda lix iyo labaatanka juun ayaa markaasi si weyn loogu dabaaldegay xalay magaalada muqdisho iyaduna guud ahaanba shacabka soomaaliyeed isku hambalyanayaan maalmaha toddobaadka xorriyadda lix iyo labaatanka juun iyo kooda luulio oo markaasi fowdeena ku soceysa munaasabadooyin kala duwan ayaa markaas lagu qabtay muqdisho iyo gobolada dalka dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo ku aadan lix iyo labaatanka juun u diray dhammaanba shacabka soomaaliyeed fariinta madaxweynaha oo la wadaaga shacabka soomaaliyeed waxaa faahfaahinaya maxamed cabdiraxmaan xasan maalin
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay munaasabadda xuska lixdan iyo laba guuradii kasoo wareegatay markii ay xorriyadda qaateen gobolada waqooyi ee soomaaliya isagoo u hambaliyey shacabka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh warar saxaafada soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in xuska sanad guurada lixdan iyo labaad ee maalinta xorriyadda lix iyo labaatanka juun ay tahay fursad lagu sixi karo wixii qaldamay muddadaasi islamarkaana lagu xoojin karo dhaqamada wanaagsan ee ay ka siman yihiin dadka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku booriyey dhammaan dadka soomaaliyeed inay si wadajir ahi ugu istaagaan la tacaalidda duruufaha nololeed ee adag kana dhashay abaaraha ku habshaday dalka taasina ay tahay dabaaldegga ugu weyn ee xuska toddobaadka xorriyadda sidoo kale madaxweyne xasan ayaa waxa uu tilmaamay dadka soomaaliyeed in ay si weyn u garowsan yihiin dhibaatooyinka ay leedahay colaadda iyo khilaafaadka sokeeya ee dib u dhigay dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaan xalay ka qeybgelin munaasabadda xuska lixdan iyo laba guuradii kasoo wareegatay markay xorriyadda qaateen gobolada waqooyi ee soomaaliya maadaama uu hayo xanuunka covid sagaal iyo toban
dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya marti sharaf iyo qeybaha bulshada ayaa ka qeybgalay xuska lix labaatanka juun oo xalay markaas lagu qabtay aqalka dowladda hoose ee xamar warbixin arrintaas ku saabsan faadimo cabdiqaadir xasan ayaa inoo haysa
lix iyo labaatanka juun waa maalin la iftiimiyo dadkan ay u dabaaldegaan qiimaha ay leedahay maalintan markii la gaaro feystooyinka ama xuriyadaha sanad guradii lixdan iyo labaad ee kasoo wareegatay xurnimadii gobolada waqooyi ee dalkeenna hase yeeshee maanta oo kale juun lix iyo labaatankeedii kun sagaal boqol iyo lixdankii ayaa ah maalintii ugu horreysay ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo gumaysiga ka xoroobay munaasabad lagu xusayey lix iyo labaatanka juun ayaa ka dhacday aqalka dowladda hoose ee xamar islamarkaana ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka qaybna ay ka ahaayeen guddoonka golaha shacabka ra-iisul wasaaraha dalka ku-xigeenkiisa ku-xigeenada guddoonada labada aqal labada gole ee baarlamaanka xildhibaanadooda guud ahaan madaxda gobolka banaadir horjoogna uu ahaa duqa caasimada muqdisho saraakiisha ciidamada qalabka sidoo kala duwan xubnaha golaha wasiirada dadyowga muqdisho waxgarad dhallinyaro haween fanaaniin kooxda baambeyda iyo marti sharaf kale intii lagu guda jiray dabaaldega ayaa fanaaniintu waxay soo bandhigeen heesooyin wadaninimada ka turjumaya khudbadihii ayaa la gudagalay wasiir dubbe iyo wasiir khadiija ayaana madasha ka hadlay ugu horeen waxa kale oo la yareeyey dabbaaldegyadii la tegi jiray waxaana loo beddelay raashin qaybin toddobaadyadan soo socda waxaanu qaybin doonnaa raashin waxaananu geyn doonnaa meelaha baahidu ay aada u sii daran tahay taana taasaa lagu beddelay dhankooda sidoo kale hadalka waxaa qaatay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahadi guuleed kuwaasoo sheegay in muhiim ay tahay wadajir in looga shaqeeyo midnimada soomaaliya innagoo u dabaaldegaynaa maalintii calanka soomaaliya uu ka dulbabaday ciidda soomaaliya munaasabaddaas ayada ah waa munaasabad ku weyn guud ahaan qulubta shacabka soomaaliyeed
xuska maantu wuxuu bilow u yahay labiyo lixdan guurada toddobaadka dabaaldegga xorriyadda soomaaliyeed oo sannad walba ay u damaashaadaan inta u dhaxaysa lix iyo labaatanka juun toddobiyo labaatanka juun oo jabuuti ah iyo kowda luuliyo oo maalintii midnimada ah xamse cabdi barre waa ra-iisul wasaaraha dalka waxa uu sheegay in somalilan lala galo wadahadal dhaba inay tahay mid muhiim ah xukuumaddiisana ay wax badan ka qaban doonto arrimahaasi in si dhab ah loo galo wadahadal ama loola galo wadahadal walaalaheenna reer waqooyi si loo gaaro natiijo sax ah oo raalli gelisa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan habeenaya maalin haddii ilaaha yidhaahdo ka shaqayn doonaa isu furidda quluubta dadka soomaaliyeed guddoonka golaha shacabka shee aadan madoobe oo gunaanidka munaasabadda soo xiray waxa uu ka sheekeeyey xaaladda madaxweynaha isagoona dhankiisa diree fariin ku aadan in gacmaha la isqabsado madaxweyneheen oo haddunadii jira oo maaragtay culays ma qabo laakiin maadaama duruuf daraaddeeda oo asiga dareemay uu u imaan waayey aniga saas aan ii wakiishay waxaan ilaahay ugu barinayaa in ilaahay caafiyo sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa inoo ballan ah midnimo midnimo somalilan oo la qanciyo jamhuuriyadda soomaaliya oo sideeda lagu soo celiyo annaga oo gacmahas qabsana markii saqda dhexe la gaaray labayo tobanka habeennimo ayaa calanka la saaray dowladdu waxa ay sheegtay in markii hore dhaqaale xoogan lagu bixin jiray feestooyinkan iyo rididda buleerada balse hadda ay tilmaameen in dhaqaalahaas loogu gargaarayo dadka danta yar maadaama gobollada dalka ay ka jiraan abaaro baahsan faadumo cabduqaadir raadi ay tvga dalsan xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar magaalada muqdisho
aad bay umahadsantahay waryahayga faadumo cabdiqaadir xasan oo warbixintaas munaasabadda lix labaatanka juun inoo diyaarisay dhinaca kalena madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyed la wadaagay lix labaatanka juun markaasi dhambaal ku aadan ayuuna hawada umarsiiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan buu yiri waxaan ugu hambalyanayaa lixdan iyo laba sano guurada kasoo wareegtay arrintii xornimada gobolada waqooyi ee lix labaatanka juun oo ah maalin qiimo weyn ugu fadhida gobonimada iyo midnimada dalkeenna halgankii gobnimo doonka midnimada dalkeenna iyo isu doonka ummadda soomaaliyeed waxa uu ahaa buu yiri mid ay hormuud u haayeen shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada waqooyi ee dalkeenna dhaqdhaqaaqyadii gobonimo doonka ahaa ee curtay gobolada ay ka curtay gobolada waqooyi waxa ay baal dahaba ay kaga jiraan buu yiri sooyaalka madaxbanaanida iyo midnimada soomaaliya waxaana xusid mudan in halgankii gobonimo dirarka ahaa ee daraawiishta oo ka mid ahaa halgankii ugu weynaa qaaradda ee albaabada u furay in shucuubta afrika ay cudud kala hortageen gumaystihii soo duulay iyo doorkii halgamayaashii israel oo iyagu markaa kaalin mug leh oo markaa lamid ahaa doorkii israel ku lahayd xornimada gobolada waqooyi ama gobolada koonfureed ay ka qaateen gobol- gobolada markaasi waa gobonimada gobolada waqooyi ayuu yiri madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay weynayaan toddobaadka xorriyadda oo oo markaa caawa inoo bilaabatay si aanu kor ugu qaadno buure wacyiga wadaniyadeed ee bulshadeenna sidoo kalena uu muujino muhiimadda ay inoogu fadhido gobonimada ambalyo munaasabad lix iyo labaatanka juun ayuu markaas kusoo gebagabeeyey qoraalkiisa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo markana madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay khilaafka xukuumaddiisa kala dhexeeya xisbiyada mucaaradka ah waxauna sheegay inay soo dhaweynayaan ergooyinka dhanaxaadin- dhexdhexaadintooda hadalkan ayuu ka sheegay labaatanka juun xalay munaasabad markaasi hargeysa lagu xuseeyey waa kan muuse biixi cabdi oo arrintaa ka hadlayay waxaynu ku jirnaa sana doorasho doorashada waynu qaanaado cartankeeday leedahay isucoobaridkeeday leedahay sawaxankeeday leedahay buuqeeday leedahay xilka nabadda iyo dulqaadka iyo dhegaysiga iyo dabaco dowladdu saaraya madaxweynuhu saaraya anna waanu ogolnahay mar haddaanu anagu taa ogolnahay oo ilaanti ilaa intii sawaxankaa uu guddoomiyaha guurtu sheegay mar walba aanu gacan hadinoo dhanahay walaalayaal isu keen keena albaabkuna wuu inoo furan yahay halkaa madaxtooyada qaranka ka dhexaysaa ka mid baatiin idinkama xidho kaalay waxeenna aynu dhammaysannaye ayun baanu la taagannahay haddana waan la taagannahay ilaahay iyagana qalbigooda taa ha tusaanu leenahay horta marka hore waxaanu mahadnaqayaa odayaasha isxilqaamee damqaday ee madax dhaqameed leh ee culimo leh ee aqoonyahan leh waa wakhtigoodii laakiin maxaaba laysu ergayaa haddaanu leenahay fagaano walba waa isu keen keenoo kaale haddaanu leenahay wada hadalkaynu ogolnahay haddaynu nahay haddii sharci laysku qabto qodob la eego bal ciddii hawshaa naga lahayd haynala eegto dee waxay naga qasan garanba maayo sababta aanu leeyahay waa isu keen keena waxaanu leeyahay qolo waliba siday u xalaystaan markay mashkal dhacdo soomaalidu dhaqan bay u leedahay soo jireena waxa weeye soomaalidu sida dowladaha kale imka yidhaahdaa waxaa la bartay cilmi conference la dhahdaa loo garqaaday ee raalligeliya lasma idhaahdo soomaalidu markay wax dhacaan ciddaas haysa waa loo yeedha deetana waxaa la dhahaa walayla waa hadla oo waxa garan weydaan noo sheega iyagaa isku horreeya deetana way isla cartamaan way doodaan waxa ay ku margadaan baa cidda kale loo sheega markaasay ciddaas u farsamaysa te anagu tii baanu haynaa waar kaala innagaa isku horreynayna aynu wixii waa hadal halkaynu ku margadno aynu cidana cidana koonu yeedhno dadkana yaynaan argagaxgelingelina carruurana yaynaan ka sasine dadkana yaynaan didin dadweynaha mid baan leh waxaase waxaan baxaya ee idaacadda ka dhegaysataan ee siyaasadda la isku qaylinayana buuqayga colaad hamoodina waar imise shalay wax diidanaa imise kala imise kala xisbi ahaa ayuunbaa haddana aroortii laabta isa saara badhaa waa siyaasada isu wareega hadda idinku maxaa u culoomaysaa dadweynuhu maxaa u caysamaysaa maxaa ilaa awooweyse qorigaas u qaadanaysaa aniga ibna kalaado xirse shalay kulmiyaan lahay britain meel baan uga ballaya aniga cirro labaatan sanaan intii mucaaradkii dowladdii reebo kale wada ahayn maanta intayna badbood saana meel tegmaysa britain markaa anagoo saxaabada islaabanoo walaalayaal isle
ugu dambeyntiina dad ku eedeysnaa burcad badeednimo ayaa uu ku xirnaa dalka cumaan dib loogu soo celiyay dalkooda soomaaliya degada magaalada boosaaas waxaa kasoo degay toddobiiy toban nin oo soomaaliya oo muddo burcad badeednimo ugu xirnaa dalka cumaan raggan oo dhalinyaro u badan ayaa cumaan ku xirnaa muddo ka badan labaiy toban sano waxaana maxkamad ku taal dalkaas ku xukuntay xabsi daa-in sida ay sheegeen kadib markii lagu eedeeyey falal burcad badeednimo ah toddobiiy tobanka nin waxaa lagu soo daayay dadaallo ay sameysay safaaradda soomaaliya ee cumaan waxaana weli dalkaas oo ku xiran dhalinyaro soomaaliyeed oo ku eedeysan burcad badeednimo warkiis waxnimana waa nag inta aad kala socoteen raadiha dalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeystahay cidduu soogay waxay dib u heli kartaa booga internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararka la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahel yaabaa talalhel